أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andalusa ka idiin haysa kuwooda ugu door karoon waxaa ka mid ah dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeeda faragelinta sahyuuniyadda yuhuudda ee soomaaliya ayaa ka dhacay wilaayaadka baay iyo jubbada dhexe nadwadiini oo looga hadlayay cadowtooyada soo jireenka ah ee sahyuuniyadda yuhuudda u haysa dadka muslimiinta ayaa lagu qabtay masjidka jaamaca degmada bu'a qable ee wilasaamiga ee hiiraan howlgal khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka wajeer ee ku hoos jiray gumaysiga kufaarta kenya kooxda ridada soomaaliya ayaa ku fashilantay fulinta xanibaad ay kusoo rogtay diyaaradaha dowladda imaaraadka ee yimaada gobolada dalka soomaaliya dab khasaare baaxad la geystay ayaa ka kacay dhuldaqsimeed ku yaala dhulka soomaaliya galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo axada taariikhdu ay ku beegan tahay laba iyo labaatanka bisha rajab sanada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan diidbaxyo xoogan oo looga soo horjeeda faragelinta sahyuuniyadda yuhuudda ee soomaaliya ayaa ka dhacay wilaayaadka islaamiga baay iyo jubbada dhexe aynu ka hormarna dhanka wilaayada jubbada dhexe iyo walaalkeen cuhmaan dhuubo
halkan waa fagaaraha macalin aadan ee magaalada jilib oo ay isugu soo baxeen kumannaan qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo si weyn ugu dhiidhinayay aqoonsi ku sheegaysa haayanada ay ku aqoonsatay maamulka ashaadala dirirka ah ee isku magacaabay somalilan markii ay dadku isugu soo baxeen fagaaraha waxay halkaasi ku gubeen calanka yuhuudda waxayna ku dhawaaqayeen halkudhigyo ka dhan ah gumaystaha yuhuudda allahu akbar sinaan u gubna sinaan u gubna calankooda ayaan u gubayna dalkeena hadday ku soo xadgudbaan yahuuddu waxaan leeyahay isku imaani yahuuday ha isku imaanin intii ay dadku ku sugnaayeen fagaaraha waxaa la hadlay culimmo mas-uuliyiin abwaanno iyo aqoon-yahanno abwaan cabdiwaaxid gamaadiid ayaa ka mid ahaa abwaanadii sida adag uga hadlay damaca yuhuudda iyo kuwa gaala raacyada ah ee dhulka ku wareejinaya yuhuudda qolana caqliyaridooday muujisay nimanka wadaad xumayaasha ah ee intaasoo dhammi ka duldhacay soo balaayiih ee baraarugila ee la soo taagan nimankani waa niman muslina caqliyaridooday soo saartay saaka ayaa meel ay wax ka bilaabaan waayeen markay arkeen iyadoo dhulkii muslimiinta yuhuud looga dabaaldegayo wadaad xumayaashii saaka meel ay wax ka bilaabaan bay waayeen mid mimbarkii ka dusoo ka carara mid iska dabbaaltaga mid aamusa iyo in gaalowda oo yuhuudu sacbiya waxaan idin leeyahay magiciin wuu baayee sidan isu dhaama taasina waa iga taa errana waxaan leeyahay haddaanay wadaaddada kwaag joogaa ku gaalaysiin gaal weyn baa tahay qaar ka mid ah dhallinyaradii ka hadashay fagaaraha ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in marnaba aysan dhici doonin intaa ka ka mid a dhulka soomaaliyeed loo gacangeliyo kayaanka yuhuudda ayna la dagaalami doonaan cid kasta oo isku dayda arrinkaasi yuhuud waa yuhuud yuhuud waa cadowgii nebi maxamed sala allahu calayh wasalam waa middii ballan ku qaaday inay islaamka nuurkiisa suuliso yuhuud waa cadowgeenna ilaa ay qiyaamu saaca saacadda ma qiyaamuhu ma dhici doono ilaa ay yuhuud iyo annagu aynu isdagaalino aynu kala baxno qof kastoo soomaaliya meel kasta ha jooge day taxaaman baynu nahay marar badan bay dadka soomaaliya dhihi jireen falastiin baannu jecel nahay qaar badan way ooyi jireen jihaadka falastiinyaanna geeya dhihi jireen haahiya alyahuudu qad atat calaykum fasadiquu qowlakum bificlikum in ilaahayna leeyahy camal isku soo baxan wuxuu ka turjumayaa oo calaamad iyo astaan cad u yahay nacaybka aannu u qabno gaalada yahuudda ee qurunka ah ee ilaahayna qur-aankiisa ku tilmaamay inay yihiin lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda wa ciise bni maryam daalika bimaa casow wa kaanuu yactaduun أراضي المسلمين تحل غصبا وتسكنها اليهود هم الأعادي فهذه فلسطين اشتكت ظلم احتلال وذا صومال تهدى لليهود وعر رحب أبناء القرود بزعم الاعتراف فبئس اعتراف اليهود كذبتم رب البيت لا تعضونها مراغمة والسيف مسلولة عن الغماد sidoo kale salaadiinta iyo waxgaradka ayaa iyagana ka hadlay fagaaraha Ee, waxaan leenahay yuhuudda waddankan aad ku soo cararaysaan waxaan u diyaarsannahay ilaahay kitaabkiisa inaan difacno qorigaasaan u qaadanay haddaan nahay salaadiinta soomaali ee muxuu ahay qabaa'ilada soomaali ka kooban horkacayso waxaanu rabnaa insha allahu tacaala cadowgaas iyo cirri isku mid ay noo yihiin dhulku waa dhul soomaaliyeed yuhuud lama siin karo maraykan lama siin karo etoobiya lama siin karo dhulka soomaali baa iskale khaasatan muslimiinta iskale nimanka gaalada oo murtadiinta oo ku riyooday yuhuud baan la midoobaynaa ayagaa gaaloobay waxay bixin karaan ma leh kama marneen haweenka oo iyagana si cara leh uga hadlay ma ogolaan karno dhulkeenna taaka ka mid ah yuhuuddu inay qaadato waxaan leeyahay yuhuud lan nactarifuu abadan gaalo uma ogolin dhulkeenna badeeni berbere maxaada baaxadda weyneed gaalaha naga siinin kurka haddaan idin jarno kubabka meermeersha kunla dirirah idinkoo kontona way idin kaafiyiye gaalo waxaannu leenahay way idiin soo soconnaa luquntiina waa idin hordhigi doonnaa tan iyo markii maamulka cabdiraxmaan cirro uu ku hadaaqay inuu aqoonsi la saxiixday gumaystaha yuhuudda waxay dadka soomaaliyeed badankooda kaga falceliyeen midaan marnaba la aqbali karin arrinkaasi iyagoona ku baaqay in dhammaan dadka muslimiinta ah ay hal meel ugu soo wada jeestaan arrinkaasi jasaaka allaahu khayran walaalka cuhmaan axmed dhuubow iminkanan eegna dhanka weliha islaamiga ee baay iyo walaalkeen bashiir muxidiin abu eman خيبر خيبر يا يهود جيش محمد بدا يعود
waa bartamaha magaalada buulafulay oo maalintii shalay ay soo buux dhaafiyeen boqolaal bulshada muslimiinta ah ee ku nool magaalada iyo qaar ka mid ah deegaanada hoostaga degmooyin iyo deegaano dhowraha oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee baay waxay shalay martigeliyeen banaanbax ballaaran oo ay si weyn uga qayb qaateen dadweynaha muslimiinta banaanbaxa ayaa ahaa mid lagu muujinayay diidmo cad oo ka dhanna damaca yahuudda ee la xidhiidha kala qaybin iyo faragelin lagu sameeyo midnimada ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed banaanbaxyada ayaa si isku mid a waxay uga dhaceen degmooyinka buulafulay ufurow labaatan jirow iyo sidoo kale deegaanada bisiqcadde iidaale barbaare iyo deegaanka kurtun ee hoosaga degmada bardaale degmada buulafulay ayaa noqotay xarunta ugu weyn ee banaanbaxa wuxuu wujuudka bulshada iyo halkudhigyadoodu ay camireen goobta waxaana bulshadan si gaara uga xumuuqanayay ardayda madaariista qur-aanka kuwaas oo ku labisnaa dharkooda yuniformka taasoo muujisay doorka tarbiyada islaamiga ee jiilka soo koraya isku soo baxa waxaa khudbado qiimo leh ka jeediyey sheekh ibraahim maxamed saalax iyo sheekh cabdiweli muudey oo labadaba ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka culimmadu waxay si gaara uga hadleen damaca yahuudda iyagoo ku booriyey bulshada inay ku dheganaato midnimada iyo ilaalinta diintooda dadnimadooda iyo dalkooda intaasi kadib waxaa fagaaraha ka hadlay ugaas cabdirasaaq macalin xasan gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee baay nimankaa samayn diyaarana magal ibilaan lanyar ilanwiin banaankunkan ilaahay iniska koynay ini unu dhammaanteen inti ruuxdungni jartu nabadgelyo oddankunka nolol inkaka koyna xilli isku soo baxa uu marayay laxadaad xasaasi ah oo xagga kelimaadka iyo muujinta halkudhigyada bulshada ayaa marqura mikrofoonka waxaa lagu soo dhoweeyey mid ka mid ah abwaanada iyo afkii bulshada kaas oo ah abwaan samakaab oo jeediyey kelimad uu ku cabbirayo dareenka shacabka iyo diidmada cad ee faragelinta gaalada dadka waqooyiga soomaaliya ku nool ee muslimiinta ah waxaan u sheegayaa oo aan kula talinayaa inay qadiyaddaa ka waantowaan oo ka joogaan wuxuu yidhi ninkii gabiyey waxaan ahay nin waayaha adduun wax uga muuqdaane wax iiguma soo dego haddana wax ima seegaan waxaan u sheegayaa dadkaa yuhuud waa la yaqaannaa godobta ay ilaahay iyo ummaddiisaba ka qabaan godobtaa hadday idinla soo galaan oo aad aqbashaan oo aad soo dhowaysaan waxaa ogaataan godobtaa nimanka laga jaraya ee awoodda danan ee la layn karaya waa idinka nin kastoo godob yuhuudeed tabanaya ninka uu ka jaraya waa hargaysa iyo burco marka runta laga hadlo qodobkaa laga waantoobo haddaa moodaysaan inaad faa'iido gaadheen waxaan leeyahay adduunyada taasaa idin taalla idaacadda islaamigaha ee andalus ayaa mikrofoonka la dhex martay bulshada ku dhaqan magaalada buulafulay gaar ahaan raggii iyo dumarkii shalay ka qayb qaadanayey bannaanbaxii ka dhaca bartamaha magaalada waxaa sidoo kale goobo fagaaraa lagu gubayey calanka yahuudda iyo sawirka benyamin netanyahu ra-iisul wasaaraha yahuudda bismillahi anama ilaa rawdiini shariif geega magaalada buulafulay roogno geega kolley banaanbax wiinga ka dhihi oo lanka horjeeda gomaystaas oo inshaad yahuudda ee lanka horjeeda kolley may ballana kan oo inshaga daraad ku haylilahay wasiirkii olilahay ku haylilahay meelasay oo hal bulkeeta dhigdoob kolley korkaa la roogo kolley reer buulafulay daraansho geega wallah kooba korme manaa mana maya waa lamba farxadisba manaa zaa'idnaga holis sheego makasaba ilaahay subxaana watacaala dad mujaahidiingaanini waali awlaadal mujaahidiingu ragaal mujaahidiingu waalidiintan mujaahidiingu mee ka tirsadahayna nabi maxamed sal allahu alay wasalam diinta sheeha noolayahan jihaad shay geeki nabi maxamed jihaadka nin kutabi ya geeka noolaya ilaa haddida nooliye insha allahu tacaala inti awkin yoonay meelaraay murtadka siinshaani yoonay gaalka isin hasiin taageere oo siin ari soomaali ya degaana waliba dhulka weeldhadaanu dhul ilaahayba ma siin siin inta ka helaasan wadankaana maya maba helaasan adduunya ma ka helaasan yahuudi degmaysa waddankeenna dowladda ah mujaahidiin daahir ahaa dhiig u daadiyeen cira damiir laaba dulligaas waxaan lahaa dalkeenna soomaaliyeed gaala degaba mee hadday soo duusha annagaaba u ee diyaar mujaahidiin daacad ahaa diinta daafaceen insha allahu tacaala annaguna waxaa nahay haweenkii garab taagnaay guud ahaan banaanbaxyadan ballaaran ee ka dhacay wilaayada islaamiga ee baay waxay ahaayeen kuwa si wadajir ah bulshada ugu muujisay shucuurkeeda waxaana laga dheehan karayey wacyi aad u sareeya iyo midnimo iyagoo muujiyey in bulshada muslimiinta ay u taagan yihiin difaaca diintooda dhulkooda iyo midnimadooda jasaaka allahu khayran walaalka abu ayman nadwadiini oo looga hadlayay cadotooyada soo jireenka ah ee sahyuunida yuhuudda u haysa dadka muslimiinta ayaa lagu qabtay masjidka jaamaca ee degmada buaqable ee wilaasahmiga hiiraan faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen yaasir moxamed nadwadan diiniga ah oo looga hadlayey faragelinta sahyuuniyadda yahuudda ee dhulka soomaaliya waxaa lagu qabtay masjidka jaamaca ah ee degmada buqa qable ee wilaayadii hiiraan waxaana nadwadani kalimaad ka jeediyey culimooyo nuqabo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada buqa qable ayaa si weyn uga faa'iidaystay waxayna culimmada iyo nuqabada kalimaadka ka jeediyey nadwada ay si aad ah ugu dheeraadeen cadowtooyada yahuudda iyo sida ay muslimiinta isaga ilaalin karaan dhagaraha yahuudda arrintan insha allahu tacaala maanta aan meeshaan ka qaadan doonno waxay markaasi dabagal iyo daba socod u tahay bannaanbixii shalay ka dhacay degmada buqaqable gobolka hiiraan ka dhacay ayay markaasi daba socotaa muslimiinta ayaa looga digayaa dhagaraha ay yuhuudda leeyihiin iyo khiyaamada ay leeyihiin ay iida markaa khasu naas ay yihiin ilaahay subxaanahu watacaala ayaa inoogu warramay nimankan yuhuudda lagu magacaabo waa niman hagardaamo badan muslimiinta midnimadooda iyo awoodda marka ay yeelanayaan iyo iskuduubnida ay yihiin markaasi marna ma qaataan oo marna ma oggola aladiina yufsiduuna fil ardi walaa yuslixuun waa niman dhulka kharribaya dulmi iyo gaalnimo iyo makri iyo fasaad noocuu noqdaba dhulka ku samaynaya nimanka ayaga aha ateecina allah subxaana watacaala ardada waa islaaxiyey walaalayaal rusul buu soo diray kutub buu soo dejiyey walaa tufsiduu fil ardi bacda islaaxiha ma oggola alla subxaana watacaala raalli kama aha mana oggola wuuna reebay waxa la yidhaahda fasaad wax waxa fasahaadiya ee ardada fasahaadinaya yahuud baa kow ka ah wax ka horreeya lambar ka horreeya ma jiro aladiina yufsiduuna fil ardi walaa yuslixuun wax haba yaraatee khayr ah oo wanaag ah oo islaaxin ah oo nimanku ay leeyihiin ma laha waa shar maxdi ah shar maliiqan waaye oo maxdi ah wayaquulu allahu tabaaraka wa tacaala waalkaafiruuna hum udaalimuun awalan allah subxaana wa tacaala ayaanu mahadcelinaynaa naga dhiga muslimiin bacda xamdilaahi tacaala walaalayaal siday culammada iiga horraysaba ay sheegeen waxaa la yidhi wax makuu sheegaa waxaad ogtahayna makuu sheegaa waxa hadda culammada ay sheegayaan dadka waxgaradkiisa ay wada og yihiin waan wax wada ognahay cadowgii muslimiinta oo soo jireenka ahaa oo ambiyadii nabilaahi moxamed ka horreeyey laayey waayo wax hadda maanta la sheegayo shalay iyo maanta iyo masaajidda iyo shaariicada warkooda lagu haayo yahuudna ilaahay subxaana watacaala qur-aanka in badan ayuu ugu hadlay suuradda la yidhahda suuratulmumtaxina yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum wliyaa dhammaadkane yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatawallow qowman qadiba allahu calayhim qad ya-isuu min alaakhira waa iyagii in fara badan aan la soo koobi karin oo ilaahi subxaana wa tacaala ugu hadlay nabilaahi maxamed noogu digay oo noo sheegay in ummaddan cadowgeeda ay yihiin aakhiradooda iyo adduunyadooda fasaad ay ku yihiin multaqahan ama nadwadan waxaa loola jeeda waxaa waaye dadkan waa dad muslimiin ah waa dad baraarugsan waa dad cadowgooda habeen iyo maalin la taagan waa dad maxay aheeto qudwa xasanaa xaggooda ay ka tahay insha allahu tacaala rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiis saxiix uu ku leeyahay laa tazaalu daa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yaduruhum man khadalahum xataa ya'tiya amrullah ma dhammaanayso insha allahu tacaala intii xaqa u istaagto difaacdo cadow la dagaalanto ummadda laga waayi maayo insha allahu tacaala nadwadan diiniga ah ayaa imaanaysa xilli wilaayaadka islaamiga ah ay si aad ah uga socdaan dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo faragelinta sahyuuniyadda yahuudda ee soomaaliya jasaaka allaahu khayran walaalka yaasir howlgal khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyadda kenya ayaa ka dhacay gobolka wajeer ee kuwa jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiinta ee ka jihada gudaha dalka kenya waxay dagaal culus ku qaadeen xero askarta kufaarta kenya ay ku leeyihiin deegaanka konton oo ah deegaan hoostaga degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer oo ah gobol ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya waxaana dagaalkaasi laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona xogta la helaya xaqiijinaysa inay jirta khasaare saliibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey dagaalkaas kooxda ridada soomaaliya ayaa ku fashilantay fulinta xanibaad ay kusoo ragtay diyaaradaha dowladda imaaraadka ee yimaada gobolada dalka soomaaliya tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen marwaan waxmed kadib khilaaf soo kala dhex galay kooxda ridada soomaaliya iyo dowladda imaaraadka carabta ayaa keenay inay kooxda ridada soomaaliya soo saarto amar ay ku mamnuucayso diyaaradaha militari ee dowladda imaaraadka ee ka howlgala waqooyiga soomaaliya gaar ahaan somalilan iyo puntland dowladda ridada ee xasan gurguurta ayaa maalmo ka hor soo saartay amar qarsoodi ah oo loo diray dowladda imaaraadka inay joojiso duulimaadyada militari oo ay ku tegayaan somalilan iyo puntland arrintaasi oo ka dambeysay kadib markii kooxda ridada ee gurguurta iyo isbahaysi cusub la yeelatay dowladda sacuudiga oo si weyn ay isku hayaan imaaraadka balse imaaraadka ayaa ka biyadiiday inuu fuliyo go'aanka kooxda ridada ka soo baxay waxayna shalay iyo duraa duulimaadyo militari ku tageen diyaaradaha imaaraadka magaalooyinka boosaaso iyo berbera warar soo baxay ayaa sheegaya in dowladda sacuudiga ay ku amartay kooxda ridada soomaaliya inay soomaaliya ka saaraan imaaraadka taasoo keentay in kooxda xasan gurguurta ay amarkan siiyaan imaaraadka balse ku guuldaraysteen fulinta amarkaasi kadib markii imaaraadku uu iska dhegatiray amarada uga yimid kooxda ridada lama oga sida ugu dhaqangeli doono qorshaha kooxda ridada soomaaliya ee ku wajahan imaaraadka xili dowladda imaaraadka ay ka mid tahay dowladaha dhaqaalaha siiya kooxda ridada soomaaliya imaaraadka ayaa dhowaan looga adkaaday dalka yemen kadib markii xulafada sacuudiga iyo imaaraadka ka soo saareen dalkaasi oo imaaraadka ay ka dhisteen fallaago doonaysay in koonfurta yemen ka dhigaan dalka madax bannaan yemen inteeda kale jasaaka allaahu khayran walaalka marwaan dab khasaare baaxad la geystay ayaa ka kacay dhul daaqsimeeda ku yaala dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen casaam carafaad dabkan oo ahaa mid ballaaran ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka kacay dhuldaaqsimeed ku yaala bannaanka xaquuga ee degmada gaashaamo ee gobolka jaradh ee dhulka soomaali galbeed xilwaradyo deegaanka ah ayaa soo sheegay in dabkan uu baabi'yo dhuldaaqsimeed ballaaran kaasoo xilliga jilaalka xooluhu daaqi jireen waxaana sidoo kale lasoo wariyey in xoolo badan oo ari ah ay ku gubteen dabkaas mana jiro wax gurma deg deg oo goobta soo gaaray si loo yareeyo xawaaraha dabka uu ku socdo waxayna taasi keentay in dabka si fudud uu ku faafo khasaaro badanna geysto wararku waxay intaasi ku darayaan inta uu dabka socday ay bannaanka xaquuqa iskaga barakaceen reerar badan oo degganaa sawiro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya dadka deegaanka oo ku howlanaa deminta dabkaas iyadoona ugu dambaynta ay ku guulaysteen inay demiyaan dabkaas dhowr jeer oo hore ayuu sidan oo kale dab ka kacay bannaanka xaquuqa kaasoo iskugu jira daaqsimeed iyo mid dalxiiseed oo ku yaalla bariga gobolka jarar ee dhulka soomaali galbeed waxaana markii hore la sheegay inuu ahaa dhul kayn ah balse isbeddel cimiladu ay keentay ay dhirta gubato sidaasna ay dadka deegaanka u bixiyeen bannaanka xaquuqa hadda waa dhul daaqsimeed waxaana xilliga jilaalka ama abaarta daaqo xoolaha kala duwan jasaaka allaahu khayran walaalka casaam guud ahaan walaalayaga muslimiinta warkiis waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al-andalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageli waan ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumaasantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana wa tacaala idinka ajirsii dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak